kitaab salaadii kitaabkeedii haadaa maxalu kitaab ahaara intaas noogu dhammaaday de waxaan gelaynaa kitaabu salaa salaad xagga luqa ahaan waa ducaa duca weeye salaada xagga luqa ahaan waa ducaa qur-aanka kariimkaa sidaas u cabiray oo caddeeyey in ducaada loo isticmaalo salaad rabbulcaalamiin markuu yidhi wasalli calayhim inna salaa inna salaataka sakanu lahum u ducee ducadaadu xasilay u tahay wasalli u ducee wey marka waa ducaa waa sidaasoo kale xadiidka nabiga salى اlahu alيه wasalam ee imaam muslim uu saxiixiisa ku wariyey min xadiid abi hurayra nabiga salى اlahu alيه waslm wuxuu yidhi idaa duciya axadukum falyujib qof idinka mid a haddii loo yeero wa inuu ajiibaa waa inuu ajiibaa waxaa lu yidhi noo imow beri ii imow waa inaad ajiibtaa walaalkaaga muslimkaa kuu yeeray maalan waxa weeyaan weliimuu lahaa waa lagu yeeray nabigu wuxuu yihi salى اlahu alيه waslm fain kaana saa'ima falyusali hadduu sooman yahay ha duceey macnaha dhin aniguaa soomana aan kaaga imaana dhin adoo sooman tag weliimada tag arooska tag meesha lagaaga yeli tag hadaad sooman tahay ducee marka waxba ha cunin haddaad rabtee ducee laakiin waa soomana cudurdaar maaha waa inaad tagtaa markaad tagto ducee wain kaana mufdiran falyucim hadduu afuran yahayna ha cuno saasuu yidhi nabigu sala allah alay sl marka falyusalli ha duceeyo wy ha tukado maaha ta guriga tago marka qur-aanka iyo sunadu labadaba saasay u cadaynayaan luqadana saasaa lagu yaqaanaa salaad waxaa luqada lagu yidhaha adducaa laakiin sharcan salaad maxaa la ihahdaa cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin macluuma waa cibaado aqwaal iyo afcaal u saaxiib ah la yaqaan muftataxatun bitakbiiri oo lagu bilowdo allahu akbar muqhtatamatun bitasliimi ee lagu soo qatimo asalaamu calaykum istilaaxeedu waa saas cibaadatun ذات أقوال وأفعاaل معلuمة مفتتحة بالتكبير مktتمة بالتسليم in تكبير ay سلاadu ka bilaabato الله أكبر inay ka bilaabatana nabigaas sheegay sلى الله عليه وسلم nabiga sلى الله عليه وسلم xadيiثka أبي dاود iyo تirmidي iyo أحمد iyo qayrkoodba ay wariyeen wuxuu yidhi مفتاaح الصلاة الطهوuر saلaada furay waxa waa inuu qofku soo dahaaro qaato waa inuu daahir yahy waa shardi min shuruudi salaa wa taxriimuhaa takbiir qofka waxa ka xarimi kara hadalka iyo cuntada iyo waxyaale awal u xalaasha ahaana waa allahu akbar markuu yidhah intii ka horeyda salaad kuma jiro waa soo istaagay qibladu ujeedaa intuusan allahu akbar dhihin qofku doonu la hadli karaa isagoo imaamka xataa markuu qiblada ujeesto allahu akbar carabkiisa iska soo bax hadduu safka dareemo qallooc inta ku jeesto u leeyahay war safka toosiya soo ma jeedi welidaas saas daraaddeeda waa arki doonnaahe qofku salaada markuu xidhanayo waxay diinteennu tahay oo sunnadii nabi maxamed tahay sala allahu calay wasalam inuu yidhaahdo allahu akbar oo usan dhihin nawaytu usallii farda salaati duhr arbac rakacaatin addaa'an mustaqbila alqibla lilaahi tacaala allahu akbar waa inuusan dhihin waxa weya waa toban kelimo oon xadiis saxiixa iyo mid daciifa midna kuma soo aroorin xadiis saxiixa kuma soo aroorinaday mid daciifana kuma soo aroorin xataa mid daciifa looma hayo welidaa saa daraaddeeda kulli fiiri fuqahadu markay salaad qeexayaan waxay leeyihiin muftataxatun salaad maxaa lagu furfurtaa bitakbiir nabiguna muxuu yidhi wa taxriimuhaa waxaa qofka cuntada iyo hadalka iyo ka xarimi karaa atakbiir allahu akbar saas darteeda naweytu usallii farda salaati duur arbaca rakacaatin war maxaa tiri waa iska dhihi karaa ila awal ba awal sheeku waday waa iskaga daran kara ilaa salaad kuma jiro salaad kuma jiro meesheedaan ugu tegi doonaa insha allah wa taxliiluhaa tasliim waxaana u banayn kara hadalka iyo wix awal u xalaashaha asalaam calaykum markuu yidhaah ka hor oo xalaal uma ahan hadduu sida xanafiyadu leedaha uu iska dhaqaajiyo markuu dhammeeyo taxiyaadka duhuro u kaco waa eber waa lunsan yaha qofkaas waana daciif madhabkaas macnaha masaladaasuu daciifka u yahan ula jeeda madhabka dhamaa daciif ulama jeedo madhabka waa madhab madaahibta muslimiinta ka mid a xanafiyada laakiin madhab kasta siduu imaam maalig yidhi wamaa minaa ilaa raadun wamarduud qof kastoo a'imadeenna ka mida wuxuu yidhi waxna waa lagu ridiya waxna waa ridiya hadalkiisa waxna waa laga qaataa masaa'ilka goboloo raajixu ku yahay kuwana daciifu ku yahay a'imado dhan saasay dhihi jireen ma jiro madhab kulligiis aan hal wax la tuuro lahayn ilaa madhabka nabi maxamed sala allahu alay wasalam wax la tuuro male kaas waa in la wada qaato isaga marka dahaaradu hormariyey wuxuuna dabamariyey salaada sababtoo dahaaradu waa maxe waa shardun min shuruudi salaa waa shardi shuruud salaada ka mid a shardi labaaduu ku xijiyey baabulmawaaqiid wey baabulmawaaqiid waqtiyaalkii baabkoodii haadaa maxaluhaa mawaaqiid waa jamcu miiqaad miiqaadkana waxaa halkan loola jeedaa waqtiga muxadadka ah ee salaadu iska leedahay waqtiga muxadadka ah ee salaada loo xadeeyey ee meel ka bilowda meelna ku dhammaada shanta salaadood markay caadi tahay shan waqtiyay leeyihi oo waqti walba meel ka bilowdo meelna ku dhammaado shanta salaadood markii qofku uu haddee waxyaalo daari ah ay jiraanoo musaafir uu yahay saddex waqtiyuu ka dhigan karaa isagu markuu musaafir yahay saddex waqtiyuu ka dhigan karaa duhurkii iyo casirkiiyu isku jamcin maqribkii iyo ceshiina waa isku jamcin salaad subaxna gooni uu tukana taas waa shay daari ah waana ruqas ilaahay weyna uu ummadihiisa ummadiisa waxa u ruqseeyey oo u fududeeyey laakiin waqtiga caadiga ee muxadadka ah waa shan waqti hadduu qofku ka hormariyo oo salaadiion gelin uu tukado ma ansaxayo saxaabada gobol ka mida salaada subaxay saddex goor tukadeen saddex goor nin saxaabiyaoo rabay inuu weerar qaado oo cadowga weeraro wuxuu isleeyahay waqtiga ugu horeeya tuko si aad iyagoon kicin uga duldhacdo kufaarta waa tukada waa la fiiriysa lama arko sal waqti lama arko ma ansixin waa la fiiriyey war waa dhalatay madalan waa dhalatay ee naga gaarsiiye cadow intuusan kicin waa la tukada waa laga baxay aawele salaada la tuji waa ku celiy marka waa la waajib in lagu laabto mana ansaxaydo haddii waqtiga ka hor la tukado ma ansaxayo waqtigu waa in la hubsado xataa adinku ansixi ma haddii la adimo iyadoon waqtigu gelin adinka hore oo salaada subax marka laga reebo adinkaa salaadoon gelin aa la adima salaadoon gelin laftirkiisana waqti maraasa waa in la adimo maama sideed sac inaa iska dhawaaqo sideed sac midaa dhawaaqa sideed sac yuu soo kicina waxaa la rabaa waqti u manaasib oo dadkii uun xoogaa usoo kacaanoo usoo diyaargaroobaanoo qofka xoogaa witirka iyo ka dhimanaano wt witirkii tukado oo manaasiba in la dimo laakiin sideed saac iyo sideed saac iyo bar iyo taa sagaal saac manaasib maahan islee waa horayda markaas calaa kulli xaal adinka hore waa la adimi karaa iyadoon salaadii gelin sharcigiisuna waaba saas hadduu galo hadday waqti waaba dhamaaday waqtigiisu inta adimahoo kale waajib waxaa waqtigu inuu galo hadduusan waqtigii gelin adinku ma ansixin salaadaas adinkeedu waa maqan yahi salaadana waa in lagu tukadaa waqtiga dhexdiisa marka la adimo waa in loo sugaa muddo dadkii ilaa xikmadda loo adimo waa inay jamaacada yimaadaan waddo ay muddo ay ku xaajo guda karaan ay ku soo weysaysan karaan ku imaan karaan waa intaas la sugaa khalaas salaadii waa in la galaa marka waqtiga dhexdiisaba oo ugu fiicanoo xoogaa waqti horaa waa in la galaa haddii marka laga hormariyo maba ansaxaydo haddii laga dabamariyo la yidhaahdo salaadia la iska tukaa waqtigoo tagayna ma ansaxaydo ee qalla iyo baab gooniya wey de qallo iyadoo hadda qof ilaah caasiyey u badan tahay kaas kama hadlayno qofkii hurday iyo kii halmaamay kaas waqti waxaa markuu hurdada ka kaco iyo markuu soo xasuusto isaga waqtigiisu waa kaas kafaaro kalena lagama rabo qofkii hurday iyo qofkii halmaamay waqtigiisu waa markuu kaco markaasuu tukaa laakiin salaada soo socotaan ku dara hadduu yidhaha markaasuu hoogay hurdadiiyaa la tagtay qoraxdii soo jeeduu kacay duurkiiaan ku dari doona leey duurki waqtiba uma ahani waqtigaan adiga waqti kua waqtigaagaas tuku calaa kulli xaal salaada waqtigeeda in laga hormariya waa qatar waa in aad loola socdaa shala subax salaada waqtigay dhalatay iyo subaxdan soo socota isku waqti noqon maayaan maxaa labadii subaxoo hadda naga horreeda way isbedeleen waqtigu dhinacu hadda u socda labadii subaxoo hadda naga horreeyey isku mar ma dhalan waagu haddana berri subax inaysan sidii noqonay u badanta waxaa la rabaa marka si daqiiqa loola socdo salaada si daqiiqa loola socdo marka waa inaan lagana dabamarin ana laga hormarin salaada waqtiga ilahay u sameeyey iska tuka maahan ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waa waajib waqtigaana loo yeelay maahan iska tuka waa waajib waqti loo yeelay waqtigaasoo meel ka bilowda meel la ku dhammaado marka in aad loogu xisaabtamo wey an cabdilaahi bni camar radia allahu canhuma ana nabiy llaahi nabigi ilaahay sala اllahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi waqtu duhri duhurka waqtigiisu idaa zaalat ishamsu waa qoraxdu markay iilato qoraxdu markay iilato wey oo ay cirka dhex bartankiisa ka leexato qoraxdu markay soo baxdo hoos ma ogtahay hoosa dhulkao dhan isku dhegan intaan qoraxdu soo bixin marka qoraxdu soo dhowdahay dhulka fiirinta banaanka istaagto dhulkao dhan waa hoos waxaad moodaa dhulkii jannada dhulka jannada ma ogtahay waa hoos ishaystee macnaa hoos ishaysta wey sida jannada aysan qorax ulahayn marka qoraxdu aysan soo bixin waaguna bariyo fiiriya fag markay soo tira hoos waa kala waa kala gogo-a hoosas dhaadheer oo kala googo-anu noqona mar kasta oo qoraxdu ay kor u soo kacdo hoosku waa soo gaabana ilaa marka ugu dambeeya uu istaago markay qoraxdu ay meel lo ilaahay og yahay ay maraydo kor si uu taagan yahay uu haddana bilaaba dhinac kale inuu u dheeraado waa in marka si daqiiqa meeshaas loola socdaa marka hoosku istaago hoosaa shay walba hoosu leey hooskaasu marna waa dheer yahay marna waa gaabay isku mid maaha oo qoraxdu markay dhex korkeenna maraydo hooska baaqiga noqona aad u yeli qofkoo kale markuu istaaga labadiisa lugood ku aruura laakiin qoraxdu labada dhan markay mid naga marto marka hoosku istaaga hoos dheeraa jira oo dhinac kaa xiga hooskaas marka qoraxda ay marka oo sida usoo gaabanayo uu istaago oo gaaba diido waxaa la idhahdaa dhillul istiwa istiwana waqtigaasa la idhahdaa qoraxdu markay kala bar maraydaa waa markaas hooskaasna waxaa la idhahdaa dhillul istiwa hooskii istiwaha la idhahda duhur markaas ma jiro markay dhaqaaqdo oo uu dhinacii kale inuu u dheeraado bilaabo hoosku duhur markaasuu bilowda waa kaasa markuu dhinacii kale in u dheeraado uu bilaabo dhankaa wuu ka soo gurmo meeluu ku istaagay meeshiiu kaba dheeraado dhinacii kale u dheeraana duhur markaasuu galay marka qoraxdiina waa iilatay markaas marka mararka qoraxda ay kor maraydo dhex bartanka maraydo aada loo fahmi karaa laakiin mararka aad loo qaldaabo markay labada dhinac dhinac maraydo qoraxdu ilaa mar dhankaasay maraydo hoosku dhinacaasuu u baxaaba markay ay tahay waktigii oo istiwa marna dhankaas u baxa markaasa ugu atarsan oo hooskaan dhibika badan lese weliba lama gaari istiwi isleey qofka mana aha marka calaa kulli xaal marka hoosku sida usoo gaabana uu joogsado dhillul istiwa a la idhahdaa markuu dhanka kale u baxona waa marka duhurku bilowday waqtu duhuri duhurka waqtigiisa idaa zaalat ishamsu waa qoraxdu markay leexato oo ay u leexato dhanka ay u dhacdo markaas weeye sida lagu garanaa waa sidaas aan sheegnay wa kaana dillu rajuli ilaa an kaana ilaa uu noqdo dillu rajuli qofka harkiisu ka duulihi dhirirkiisaoo kale tanna waxa weyn waa meesha uu ku dhammaanaayo hoos waxa weyn duhur duhurku halkee ku dhammaanaa duhurka waqtigiisu waa jiraa ilaa shay walba iyo hooskiisu isla ekaadaan wa kaana dillu rajul waxaa loola jeedaa wa kaana dillu kulli shayin rajulka oo iska miiaal ee shay walba iyo hooskiisu markay isla ekaadaan markaas waa jira khalaas markaasa u dambayda markaas ayaa u dambayda markaasa u dambayda laakiin waa inaad ogaato markaas waxaa laga jarayaa dillul istiwihiyaa laga jara waxaad ka jartaa dillul istiwaagi ka jar shay walba iyo harkiisa markay isla ekaadaan horta ka jar dillul istiwihi marka hore waa inaad cabirtay markay hoosku siduu usoo gurmaayay qoraxdu ay dhexbartanka timidoo uu joogsaday bal hooska shay walbaa leeyahay shay ka mida cabir hadhow dhanka kale u dheeraana intii ka jar inta soo hartay iyo shaygu markay isla ekaadaan waa tegi duhur khalaas halkaasuu ku dhammaado aa meesha ugu dambayda markaasa macnaha u dambayda waa aakirkii wax yar hadduu ka dheeraado waa tegi markay sheegayo hoosku isla egyihiin waa marka ugu dambayda duhur hadday in yar uu ka dheeraado hoosku shayga qori ku miisaan adigu isku miisaan meel inta toosh taagtid ku miisaan waxa rabto waa shay walba iyo hooskiis waa isku mid mar haddii shayga iyo hooskii hoosku dheeraado khalaas waa tegi duhurki markay isla eg yihiin waa marka ugu dambayda markay isla eg yihiin waa marka ugu dambayda maa lam yaxdur ilcasru waa intaan casar casrku imaan casirkuna goormuu imaanaa waa mar alla marka shayga iyo hooskiisu kala dheeraadaan oo hoosku dheeraado marka shayga walba iyo hooskiisa hoosku uu dheeraado casiraa yimid waa kan casir maa lam yaxdur ilcasru waa casirku intuusan imaan wa waqtu lcasri casirka waqtigiisa maa lam tasfara shamsu waa qoraxdu intaysan boorboor yeelan meeshuu ka bilaabana waad garatay casirka wuxuu ka bilaabanaa shay walba iyo hooskiisa marka hoosku dheeraado mar haddii hoosku dheeraado casiraa bilowday halkuu ku dhammaanaa wuxuu ku yidhi xadiidka waa intaan qoraxdu boorboor yeelan qoraxdu intay nooshahay oo ay iftiimaydo waxa weeyaan casirkii waa jira waktigaas waxaa la idhaahdaa waqtulikhtiyaar waa waktiga la doortay ee qofku khiyaar uu u leeyahay oo uu u dibdhiga karo oo uu ku tukan karo oo fiican wey amaa waktiga daruuriga ah ee casirka oo ugu dambayda waa qoraxdu intay ka dhacay oo yaa cadaynaya xadiiskan ma sheegin xadiiskan ma sheegin xadiiska kale abu hurayra ee bukhaariyo muslim ay wariyeen aa cadaynaya oo nabigu yidhi sal اllahu calayh wasalam man adraka ragcatan min alcasr qofka haleera hal ragco oo casirka ka mid ah qabla an taqruba shamsu intaan qoraxdu dhicin faqad adraka alcasra casirkii waa haleeray saasuu yihi nabigu sal اlahu alay qofku hadduu casirka hal ragca markuu marsiina qoraxdu dhacdo saddexda kaleu ku darsanaa waktigiina waa haleen nabigaa yidhi sal اlahu alay taas waxay kutusaydaa marka waktiga ugu dambeeya waktu daruurada waktu daruura waxay tahay waa wakti oo maalan dadka cudurdaarka haysta casirka ay iskaga tukadaan sida maalan gabadha xayday dhartay waktigaasay daahir noqotay casirkii waa laga rabaa waa tukani casirkii waa laga rabaa waa tukani maalan sidaasoo kale qofkii dhaawaca ahaa ee diyaargarowga ku jiray ee dhiigga iska mayrmayrayay waktigaas casir waa u jira waa tukana waa tukana calaa kulli xaal dhammaan qof kastay cudurdaar lahaa qof xoogaa hurdaayay hadda qofka hurdaaya markuu soo kacaba wey waa noocaas laakiin nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku tilmaamay salaad munaafiq inay tahay qofkii aan cudurdaar lahayn inuu salaada uu dibdhigo markay qoraxdu sii dhacaydo tilka salaat lmunaafiq tilka salaat lmunaafiq tilka salaat lmunaafiq buu yidhi nabigu sala allahu alay taas weeye salaada munaafiqa wataa salaada munaafiqa waataa salaada munaafiqa waa tee waa midda qofku uu dib u dhigo isagoon cudurdaar lahayn qoraxdu soo casirka weli waa jira iiwad iiwad su leeyahay uu markay qoraxdu sii dhacaydo uu gow gow gow afar ragco ka siina uusan ilaahay ku xusayn qalbigiisa taas wey marka isagoo khiyaar lah oo aan wax cudurdaara lahayn inuu dib u dhigo waktigaas xaaraan wey laakiin waxa weya qofkii cudurdaaryada lahaa waktigaa salaadii weli ma tegin weli ma aysan tegin marka casirkana waktiga ugu dambeeya ku dhammaadaa waa qoraxdu markay dhacdo wuxuu ka bilowdana shayga iyo hooskiisa marka hoos ku dheeraado wey waana u qaybayna waqtu ikhtiyaar iyo waqtu daruuri ah wa waqtu salaati lmaqrib salaada maqribka waqtigeeda maa lam yaqibi shafaqu waa nuurka gaduudan intuusan qarsoomin qoraxdu halkan markay dhacdo laba nuur ah ka muuqata mid waa midka gaduudka ah qoraxdii waxa weeyaan weli iftiinkeedii ayaa baaqi ah waa gedgaduud kaasu markuu dhammaadaan mid caddaana ayaa baaqia hadda haddaad fiirido waa isagu weynu muuqana ilaa hal sac iyo baroo ay kusii dhawaana midkaas caddaanka maqribka waqtigiisu waa midkaas gaduudan intuu jiro waana qowlka sawaabka xadiiskaasa caddeeyey waana qowlka raajixa ah waana qowlkii hore oo imaam shaafici oo qadiimka ahaa waana aqwaasha shaafici ee qadiimka iyo jadiidka la rajaxo qadiimka sideed iyo tobankii masalo wey madhabka shaafici qadiim iyo jadiid waxa la rajaxaa mar kastaba waa jadiidka laakiin dhowr iyo toban masalaa jirto ilaa sideed iyo toban an ahaan rajaynaa oo qadiimkii la rajaxo kanaana ka mid a qowlka kaleeto wuxuu leeyahay salaada maqribka waqtigeedu waa qofku intuu weyse qaato oo waxa weeyaan weys oo qofku intuu dahaaro qaato oo la adimo o la aqiimo an waqti shan ragca uu tukado shan ragca muxuu la jeedaa saddexdii waajibka iyo labadii sunnadah khalaas intaas ku egey maya qowlkan wey qowlka sawaabka ah xadiiska ah waa inta gaduudkaasu jiro maqrib waa jira gaduudku hadduu dhammaado meeshu caddaan isku bedesho khalaas waa dhammaaday maqrib lama arko waa dhammaaday maqrib waqtigiisa marka maqribka waqtigiisu halkuu ka bilowdaa qoraxdu markay dhacdo mar hadday qarsoonto qoraxdii warwaata qoraxdiiya muuqata lama arko nabigu waa ka digay sala allahu alay wasalam saxaabadu aaday uga digi jireen in waxa weeye la sugo xidigu intay muuqanaayeen qalad weyn mar haddii la hobsado qoraxdii inay qarsoontay maqribkiiyaa jira wuxuuna ku dhammaanaa gaduudku markuu dhammaado gaduudku markuu dhammaado wa waqtu salaati lcishaa salaada cishaha waqtigeedu ilaa nisfi leyl habeenka niskiis intii laga gaaro weeye niska alawsadi ee dhexe waqtiga oo cishaha wuxuu ka bilowdaa waqtiga cishaha wuxuu ka bilowdaa marka gaduudka maqribka lagu yiqiin u dhammaado mar haddii gaduudkii dhammaado qoraxda markay dhacdo gaduudaa saaran dhanka ay u dhacday gaduudku markuu dhammaado caddaan ay meeshu isku bedesho cishihiyaa jooga wuxuuna ku dhammaadaa marka habeenka uu iskala baro oo las gaaro habeenka dhexbartankiisa habeenka dhexbartankiisa haddii lix sac iskama dhigi karti ilaa lix sac kuma socdo habeenku mar waxa weeye shan sac u iskala bara mar lix sac iyo baru kala bara la habeenku marna hore waxa uu dhaca marna hore usoo hormara waqtiga kuma labiyo tobanka kale un iskagama socdo habeenku xayla qoraxdu waxay dhaceen mararka gobol koob iyo tobanka iyo afartanba qoraxda waa dhaceeba labiyo tobankii waaba maqribkii waaba la tukadeen marar badan marka calaa kulli xaal inaad un aad u fiirido wey habeenka markuu kala bar yahay cisha waa tegey halkaasa u dambeeya qowl waxaa jira shaaficiyadu weliba ay leeyihiin oo ah cishaha waqtigiisu wuxuu ku dhamaada isaga waqtiga bilowgiisa waa laisla ogoliye waa markay gaduudku dhammaado laisla ogoliya aan dhihina qowlka xooga badan mar haddii gaduudku dhammaaday ceshiya taagan laakiin goormuu cesha ku dhammaadaa qowlka shaaficiyada waxaa jira qowl ah ceshuhu wuxuu ku dhammaadaa waqtigiisu salaad subax markay dhalato fajarka saadiqa ah maxay u daliishadeen xadiidkaanay u daliishadeen abi qataada nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam laysa fi nawmi tafriid hurdada gaboodfal kuma sugna inama tafriidu calaa man akara salaata tafriid wuxuu ku sugan yahay qofka salaada dib u dhiga xataa yadkula waqtu salaati ukhraa ilaa uu galo salaada kale waqtigeeda qofkaas ayaa gaboodfal iyo dembi shaqaystay laakiin hurdada gaboodfal kuma sugna hadalkaasna nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay waslam salaada subax maalin laga hurday oo macal nabiga ay ka hurdeen magaalo lama joogin masaaira lahaa musaafira la ahaa markaasaa laga hurday qoraxdia dadkii kicday nabigu meeshaan waadigan shaydaana degay naga raru yidhi meel ka meel dhinac xooga uga gurtay meeshaasay ku tukadeen ta la adimay oo la sunaystay oo la aqimay oo salaaddii la tukay sidii u tukan jireen marka nabigu wuxuu yidhi hurdada gaboodfal kuma jira xayla qofku wax uu isagu awoodiisa leeyahay maba aan hurdada ilaahay gacantiisay ku jirtaa naftaan markuu soo daayay ka eh laakiin gaboodfal maa maxay salaadiian dib u dhigaa salaadda soo socotaan gaarsiina waa taasaa gaboodfal hurdadii aad ka kacday dembi laguma haystee tukaal weyd markaasaa leemaya duurkii hadhow qallay doono fasaad ba adaa ka shaqeeyey fadligii ilaahay kama adan faaidaysan adiga adaa dayacay xadiidkaasay waxay ka fahmeen fiiri xadiidkaasay waxaan ka fahmay yihahdeen xadiidkaa inama tafridu gaboodfal waxaa sameeyey calaa man akhara salaata salaada qofka dib u dhigaa xataa yadkula ilaa uu galo waqtu salaati ukhraa salaada kale waqtigeeda laakiin xadiidkan muslima weriyey laakiin xadiidkaas waxay uga jawaabeen ahlucilmiga kaleeto waxa weeyaan xadiidkaasu kama hadlaayo tawqiidinta salaadaha inuusan ka hadlayna hal midaa kuu cadday karta salaadii subaxoo laga hurdaa nabigu ka hadlaayo oo uu xadiidka sababul wuruudkiisu wuxuu ahaa salaaddii laga hurday qaacidada usuuligaana waxay tahay sida jamaahiiru usuuliyiin ay qabaan sababul wuruud qadciyatu dukuul sababka uu daliilku ku soo aroray waxa ugu horeeya daliilkan uu ka hadla isaga waa inuu noqdo haddii marka la yidhaahdo xadiidkan wuxuu ka hadlaa salaadihii waqtigoodii waxay noqonaydaa in la yidhahdo oo la yidhahdo salaada salaada waqtigeedu wuxuu tegaa marka salaada kale waqtigeedu galo waxaa ka dhalay in la yidhahdo salaada subax waqtigeedu goormuu tegaa markii duhurku galo saas in la yidhahdo waana ijmaac inaysan taasu jirin ijmaaca lagu yahay mar hadday qoraxda soo baxda waqtigiis waa tegi ma ujeeda ayagana shaaficiyadu waxay u deliishanayeen xadiidkan oo ah inama tafriidu calaa man akara salaata xataa yadkula waqtu salaati ukhra tafriid waxaa sameeyey gaboodfal qofkii salaada dib u dhigo ilaa salaada kale waqtigeedu galo waxay le ceshaha ilaa salaada kale waqtigeedii galo gaboodfal kuma jiro qofka duu dib udhigo ilaa salaada soo dhaato marka waxaa laleeyahay haddii xadiidku uu awqaad ka hadlayo kow salaad subax uu ku soo aroraye ma dhahaysaan salaada subax waqtigeedu wuxuu tegaa markii duhurka galo mayay leeyi ma dhihi karo salaada subax hadday qoraxda soo baxda weet haddaba idan waxaa la leeyahay marka xadiidku waxaad ogaataan inuusan ka hadlayn tawqiidka waqtiyaalka inuu kala caddeeyo ee wuxuu ka hadlayaa qofkii waxa weeyaan salaada subax ka hurday inuu salaada waqtigu soo kaco uu tukado laakiin uusan dib u dhigin ama wuxuu ka hadlayaa laba salaadoodoo waqtigoodu isku xigo sida duhurka iyo casirka oo kale mota wakti uma dhexeeyo waa isku xigaan marka duurtado casir waa gala maqribka iyo casirka marka casirku tago maqribku waa joogaa maqribka iyo cishaha maqribku mar alla markuu tago cisho waa jooga salaadahaas weeye uu ka hadlay xadiidka salaad marka la tukado waxa weeyaan oo waktigeedu dhammaado salaada kale waa jooga marka qofkii hadda maqribka dib u dhiga ilaa ceshuu galo qofkaas waa gabood falay soo ma gabood falu sami marka xadiidku taasu ka hadla qur-aanka laftirkiisa waxaa laga fahmaa in salaad salaadaha salaada ceshe iyo salaada subax waktigooda uusan isku xigin ee xooga u dhexeeyo sida duhurka iyo subxiga uusan waktigooda iskugu xigin ee wakti u dhexeeyo qur-aanka fiiri wa aqimi salaata liduluuki shams ilaa wuxuu yidhi salaada og qoraxdu markay leexato og salaada duhurkii ilaa qasaqi leyli habeenka mugdigiisa intii laga gaaro waa meeqa salaadood duhurkii casirkii maqribkii ceshihii mugdiga ugu daran goormu imaana lix sac marka la gaaro ama habeenku kala barno markaas ilahi wuxuu yidhi waqur'aan alfajr salaada subaxna og gooniya laga dhig salaaddii subax gooniya laga dhig intii kalena waa la isku xihay fiiri wa aqimi salaata liduluuki shams salaada og qoraxda leexashadeeda darteed u og markay leexato ilaa qasaqi leyli salaadaas wad ilaa habeenka mugdigiisa laga gaaro mugdiga ilaa laga gaaro mugdigii ugu adkaana wuxuu imaana habeenka marku kala baro intaas waktigoodii isku xihan qur-aanka waa isku xihan maxaa yaele waktigoodu wakti uma dhexeeyo haddii duhurka u dhammaado casirka waa ku xiga haddii casir dhammaado maqribka waa ku xiga haddii maqrib dhammaado ceshii waa ku xiga laakiin markii ceshihii la joo waxa weeyaan ceshihii markuu dhammaaday salaada subax gooriya laga dhigay wqur'aan alfajri salaada subaxna iyadana gooni ogaal hadday isku xigaan saasaa la iskugu xiga waktiyaa u dhexeeya marka waa noocaas marka qowlka sawaabka ceshaha oo xooga badan wuxuu ku dhammaadaa habeenka dhexbartankiisa habeenka dhexbartankiisa yuusan kaa tegin waxa weyn ceshuhu khaasatan dadka xujayda ah oo kale maalinta carafo ka soo dhaqaaqaan habeenkaas waa habeen hawl badan habeenka musdelifa weliba dadka oo gawaarida soo raaca dadka lugtaahu waa soo degdegaanoo wakti fiican yimaadaan lakiin qofka gaari raaca siuu meesha ula taagan yahay oo u leeyihiin musdelifaan caawa ku tukaa a meesha ceshuu uga taga ha sideed saac u keena ama sagaal saac gaariga iyadoo dadkii soo lugay internasteen oo seexdeen ay salaatuleyl u istaageenba say caawan u hurdaayeen uu gaari isna intaas gaarigu ilaa gaariga ku maraa macirku maraa meel la maro wadda male xujadiya meel kasta waddadii xirtay marka wuxuu leeyahy ceshe hadhow waan tukaa markaasu sideed saac soo cesho tukaad arka marka waxaa fiican qofku ceshihiisa waxa weeyaan lix sax inuusan u dibdhigin wixii ka dambeeya habeenka dhexbartankiisaan ula jeeda lix sax hadda waqti oo gooniya maahane habeenka dhexbartankiisaan ula jeeda halkaasuu ku dhammaadaa ceshe wa waqtu salaati subxi salaada subax waqtigeeda min duluuci اlfajri fajarka dhalashadiisuu ka bilowdaa fajarka dhalashadiisa uu ka bilowdaa maa lam tadluci shamsu qoraxdu intaysan soo bixin marka halkuu ka bilowdaa fajarka inuu dhasho fajarka saadiqa laba fajaraa jirta meeshaan laba fajaraa ka dhalata alfajru lkaadib aa laydhaha mid fajarka beenaalaha sida loo joogo iftiin yar ood moodo sayndhur waaya istaagta saas uu istaaga salaaddii waa dhalata waa taas waa taas cabaaran kula joogaa la weyne kaa salaada subax kuma dhalato waa habeen qofkii suxuuraayana waqtigii maalin lama gaarina waa iska cuni karaa cuntadiisa waa iska cuni kara qofkii suxuuraaya salaad subaxna lama gaarin lama tukan karo kaasu markuu baaba'o salaada subax midkay ku dhalataa waa midka ballaaran midka ballaaran wey oo halkaas ilaa halkaasu ka soo iftiima wax la qari kara maa soomaalida maxay yidhahdaan waa bariyey sacba laguma dado wax la qari kara midna maaha dad badan oo mu-adiniina ayaan darada haysataa may fahmaayaan waxaas waa iska dhawaaqa markuu mu-adin maqlo isna dhawaaqa war waxaasu diin maaha ma og tahay mu-adinkaagaan dhawaaqaya boqolaal kumanaan qof inay ku tukanayaan salaadaada adinkaagaasay ku tukayaan kumanaan qof waa kumanaan hooyooyinka guryaha jooga maxay ku tukanayeen dadka jamaacada masjidkaaga imaana maxay ku tukanayeen fiili mayaan ayaw haye qof kasta oo salaada iyadoon gelin tukada ilaahay hortiisa adaa ka mas-uula salaadadaas fiili qof kasta oo tukaday welidaa saas daraaddeeda ha laga ilaaliyo masaajidda oo caamada muadiniinta looga dhigayo masaajidda agarkooda caama looga dhiga qof caamiyahon wax laga sheegayo nin adimaan arkay salaad suba markaasaa maxaad adinta salaadii ma dhaadsi war miyaan kahaya ata ma dhaad waa iska adimay acuudu bilaahi war waxaas waxay taha waxaas waa eber waa diin la-aan qofkaan aakhiradaadiyaad halaagay xad adimi aakhiradaadiyaad gubtay meeshaad ajarkeelid adaab ishalaagay boqolaal qof ah cuntada uga joogsay oo suxuuro lehe oo le waa taas muadinkii adimay salaadiyu arka kelmaddaanu kelmad fudud maaha marka muadiniinta masaajidda dadka dulaabulcilmiga ee mustafiidiinta ee aad wax u fahmaya weliba dekiga oo caqliga badan dadkaasaa looga dhiga oo waktiga ku xisaabtamaya oo mas-uuliyadda diiniga dareemaya ee qof iska dhawaaq caruur yaryaraad arkeen oday caam yahay ad arkeen ay leeyihiin adaan noo adaan muadin nooa war ilaahay ka cabsada masaajidda iyo mas-uuliyadda mas-uuliyadda ugu weyneeda ummadda dhanoo muslimka waxa hagayaa su-adinka maaha oo ay ummaddu meel kasta ku afuraydo fiiri adinka malaayiinta ummaddaas intaasoo malyan oo soomana afurin markay adinka maqlaan hal mid fiiri ma asagu yaa lagu afuray ninkaas adinka marka waxaa la rabaa dadka masaajidda loo dhiibayo weliba adinka inay dad fiqigii yaqaan oo ammaano diineed leh oo shuruud adagu leeyahay qofka muadinka maaha qof walba muadin ma noqon karo qof kowna waxaa ugu horeyda inuu diin iyo ammaano leeyahy qof aamina ee ilaahay hortiisa dareemaya mas-uuliyadda waa in loo dhiibo taasaa la rabaa marka fajarkaasay ku dhalataa salaada subax waxayna ku dhammaataa qoraxdu markay soo baxdo mar haddii qoraxdii la arko waa tagtay rawaahu muslim ayaa xadiiska wariyey walow muslim waxaa u sugnaaday min xadiidi burayda burayda ibnu xusayb buraydata ibnu xusayb fi lcasri casirka waxaa ugu sugnaaday nabigu salaada casir ayuu tukaday walxaal ashamsu qoraxdii baydaau mid cad ay tahay naqiyatun oo saafi ah qoraxdii oo cad oo saafi ah ayuu nabigu tukaday sala allahu calayhi wasalam wa min xadiidi abi muusa alashcari abu muusa alashcari xadiidkiisana waxaa ku sugnaa nabigu salaadii casar u tukaday walxaal ashamsu qoraxdu murtaficatun ay sarraydo dhammaan waxay tusayaan axaadiistaas casirka waqtigiisa in la dedejiyo mar haddii la sugo inuu tukaday inuu waa waxaan rabaa watigii galay waqtigii inuu galay mar haddii la sugo oo la hubsado waa in waxa weeyaan la dedejiyo oon dib loo dhigin waa in la dedejiyo oon dib loo dhigin saxaabada waxa weeyaan waxay dhahdeen ta casirka nabiga la tukano sala allahu calayh wasalam oo tagno aan soo laaba jirnay ayadoo weli qoraxdii xoog leedaha oo xayi ay tahay marka waxaa la rabaa casirka wakti hore in horey laga tukado mar haddii waktigiisii uu galo abi muusa alashcari xadiidka saxaabiga wariyey tarjamadiisa abu muusa alashcari cabdullaahi bnu qays ayaa la yidhaahdaa radia allahu tacaala canh abu muuسى aلأشcري cabdاللahi بن qays aلأشcري alqaxdاni mashhuur bsmihi wa kunyatihi magaalada maka ayuu yimid waa islaamay kadib magaalooyinkii tolkiisa u laabtay isagoo konton tolkiisa waduu nabiga ula yimid markii khaybar la furanayey wuxuu ahaa saxaabi aad u cod macaan oo qur-aanka markuu akrinayo nabiga salى الlahu عalيه wasalam habeen isagoo qur-aanka akrinaa saxaabada guryaha habeenkii ku tukan jireen guryahooda marka lasoo maro waxa weeyaan qur-aanka laga maqli jiray saqda dhexe guryahayaga maxaa laga maqlaa caaw haddii lasoo maro saqda dhexe ya gurina quura laga maqlaa midna muusti labadaasaa guryahayaga laga maqlaa caaw laakiin guryihii muslimiinta saxaabada waxa weeyaan qur-aan a laga maqli jira habeenkii salaatuleyl lagu tukanayo qaar ka mida kor ay u akrin jireen markii la ihahdo maxaad kor ugu dhigayd waxu dhihi jireen midka wehsilowga aan kusoo kicina aniga kaliya xaatamaan hataa wehsilowgu inuu ka faa'idaystaan rabaa qaarna hoosay iskaga akrisan jireen markii la yidhahdo sida abubakar oo kaleeto maxaad waxa weyan hoos ugu dhigda xoogaa koor baa u dhigti ilaahayna way maqla cid kalena maqashiima oo dan kama lihi marka qofolsiyuu iska ahaa laakiin waa tukan jireen marka aad u xod macaanaa nabiga sala allahu calay waslam habeen ayuu dhegaystay isagoo qur-aanka akrina markaasuu ku yidhi low ra'aytanii wa ana astamicu liqiraa'atika albaarixa haddaad i arki lahayd xal anoo qur-aankaaga dhegaysanaya abu muusa alashcariyo laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud ilaahay wuxuu ku siiyey cod oo codadkii nebi daawuud ehelkiisii oo kale ta reer daawuud codkoodii oo kalea ilaahay ku siiyey markaasuu yidhi haddaan ogaa lahaa waa sii qurxi lahaa yuu nabi maxamedow nabiga sala allahu calay wasalam yaman ayuu waali uga dhigay markii nabiga la oofsaday madiinuu yimid fadxigii oo shaam ayuu ka qayb galay kadibna cumara waali uga dhigay basra ahwaas furashadeedii iyo asbahaan ayuu ka qayb galay kadibna waalinimadii waxaa ka casilay cumaan ibnu cafaan wuxuu u wareegay kuufa kuufuu cumaan uga dhigay waali halkaasuu dadka fiqiga ku beri jiray wuxuuna dhintay markay hijriyadu ahayd arbaca wa arbaciin alhijriya arbaca wa arbaciin alhijriya buraydat ibnu xusayb oo nanaasna usoo tarjamayn burayda wuxuu islaamay qabla qaswati beder beder laakiin kama qayb gelin nabiga ayuu u yimid sala allahu calayh wasalam xudaybiya sulxulxudaybiya ayuu xaadiray wuxuuna ka mid yahay miman baayaca baycata ridwaan saxaabadii nabiga baycatu ridwaan la gashee nabigu yidhi mid ka miduu naarta gelima kuwaasuu ka mid yahay lix iyo toban duulaan uu nabiga kala qayb galay sala allahu calayh wasalam madiinuu deganaa jiray kadib wuxuu u wareegay basra khuraasaan ayuu u duulay waktigii cumaan ibnu cafaan marwa meesha laihaahu ku dhintay waktigii yaziid ibnu mucaawiya sanata alaain wasittiin alhijriya lixdan iyo saddex hijriyadu markay aheyd lixdan iyo saddex hijriyadu markii ay aheyd an abi barzata alslamiy an abi barzata alslamiy radi allahu canhu qaal abi barza alslamiyi laftirkiisa horay tarjamadiisu nooma soo hormarin abi barza waxaa la dhaha magaciisa nadlah ibnu cubayd amase nadlah ibnu cabdilaahi alslamiyi ayaa la yidhaahdaa waqti horuu islaamay wuxuu ka qayb galay fatxu khaybar maka furashadeediiuu ka qayb galay daaifuu ka qayb galay wuxuuna ahaa ninkii dilay gaalka la dhihi jiray ibnu khadal caamulfatxi markii nebigu yidhi meeshii lagu arko ha lagu dilo xataa kacbada ayaa isagoo ku dhegan daahyada kacbada haddii la arko ha lagu dilu yidhi ninkii soo dilay isagu ahaa isagoo kacbada daahyadeeda ku dheganu dilay wuxuu u duulay khuraasaan wuxuu ka qayb galay qitaalu khawaarij hawaas ahwaas meesha la yidhaahdo dagaalkii khawaarijta lagula dagaalamuu ka qayb galay kadibna marwa ayuu ku dhintay sanata khamsin wa sittiin lixdan iyo shan hijriyadu markay aheyd can abi barsat alslamiy qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulku waxaa yusalli mid tukada alcasra casr uma yarjicu axadunaa mid naga mida wuxuu u laaban jiray ilaa raxli gurigiisa fii aqsa almadiinati magaalada madiine meesha u fog xaalu ku yaallo gurigiisoo meesha u fog ku yaalla uu u laaban jiray markii nabigu casirka tukado walxaal ashamsu xayatun ay nooshahay oo kulushahay weli marka waqti hore in la tukan jiray casirkay kuu muuqata wa kaana wuxuu ahaa nabigu yastaxibu mid jecel an yuaakira inuu dib u dhigo min alcishaa cisha nabigu aad uu jeclaa cisha inuu dib u dhigo wa kaana nabigu wuxuu ahaa yakrahu mid neceb annawma in la seexdo qabla hudada ka hor nabigu waa necaa cishaha ka hor in la seexdo wa kaana nabigu wuxuu ahaa yakrahu mid neceb annawma in la seexdo qablaha cishaha ka hor maxaa cisho qof ka hor seexday goormuu tukanay marka si kastoo u daalanta cishaa ka hor lama seexdo nabigu waa nebcaa wuxuu kaloo nabigu nebcaa walxadiia bacdaha in la sheekaysto waxa weeyaan ka gadaal in la sheekaysto cishaa ka gadaal annagana sheeko dhan waa noo goormaba sheekoonan dhan waa noo bacda cishaa waxa haasaabaya waxaa si kale isku warsanaya waxaa qayrdarro ka shaqaynaa waa bacdalcishaa marka arrintaas waa ayaandaro waxa weeyaan cisho haddii la tukado sheekooyinka la ogol yahay oo horta lagu leeyahay nabigu waa nimcaa sheekada uu leeyahay mataqaan waa sheekada marka kale mubaax ah tii xaaraamtayd weligeeday xaaraam yahay taas laga hadli maa sheekada mubaax aha nabigu nimcaa bacda cishaa taas weeye sheekadii mubaaxa awal aheed sheekooyin la ogol yahaa jira oo maxaa ka mid ah wixii dan islaam looga hadlaya arrimaha islaamka arrimaha islaamka cilmi wixii looga hadlaa arrimaha islaamka iyo amniga islaamka iyo difaaca islaamka wixii looga hadlaa cumar ibnu khadaab nabiga iyo abubakara ka wada hadli jiray yuu yidhi arrimaha islaamka anuguna waa la joogi jir isagoo isyasaaiir labadoodaa ka wada hadlayan ana waa la joogi jir macnaha saddexdeenaa ka wada hadli jiray inu yidhah diida marka bacda alcishaa ay ka wada hadli jireen yii marka waa bannaanta arrimaha islaamka inay ka wada hadlayaan cilmiga waa bannaanta inay mudaakaraynayaan waxaa bannaan zawjka iyo zawjadiis inay wada hadlaayaan waxaa bannaan martigiisi ninkii inuu u sheekeeyo waxa ka soo haray ee sheekada iska mubaaxa ah tan xaaraamta weligeed waa xaaraam iyadu midda mubaaxa caadigaa ah taasaan weeye midda nabigu nabca sala allahu calay wasalam marka waktigaas kadib fadhi ku dirirka iyo muusiqyada iyo meelaha waxaa ka yeeraya iyo anaashiidda hadda badashayba hadda muusiq kale waaba layska naco anaashiida layska helayo waxa weye waktigiiba camiratay qur-aan iyo aan hadda carruurta laguba karin carruur kasta qur-aankii dhegayso haddii la yidhaahdo maya maya aawey le wadaadka iga damiye kii iisha caruur yaryar allah oo waxay yidhahdeen yidhi idaacadan waxa weeye soo gashay markaasa qur-aan soo galay cunug yar ma hadli karo soomaaliga xataa mawli ma baran markaas demi demi macalinka macalinka demi u leey ha u raba u raba baaki anaashiidi marka taasna waa dhibaato weyn oo soo kordhay dhibaato weyn oo soo kortay weeye ilaahay in looga cabsado waxaa la rabaa qur-aanka iyo wacdiga iyo dadka taas waktiga lagu bixiyo iyo cilmiga iyo taasaa la rabaa marka calaa kulli xaal bacda alcishaa sheekada waa in la iska ilaaliyo mubaaxa ahayd awal waktiga kale wa kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalama yanfatilu mid ka soo gadooma min salaatilkadaati salaada subax xiina waktiga yacrifu uu garto alrajulu qofku jaliisahu midka la fadhiya qofku markuu garo karo qofka la fadhiya markaasuu salaada subax nabigu ka bixi jiray sala allahu alay waslm fiiri salaadii subax iftiinkeediioo la arkaa la gara waxaana laga baxay qofku markuu qofka la fadhiyo dee masaajidku nal ma lahayn nalal ma lah meeshii oo masaajidkii iska cariishoo mugdiya qofku qofka la fadhiyo markuu garo karo marka waa wakti hore watiga laga baxa wakti horea laga baxa markaasuu ka bixi jiray xiina yacrifu rajulu jaliisow wa yaqra wuxuuna nabigu aqri jiray salaada subax bisitiina lixdan aayadood ilaalmiati boqol intii laga gaaro lixdan ilaa boqol meelahaasu akri jiray nabigu sala allahu alay wasalam salaada subax tanna maxaa kuu caddaatay salaada subax nabigu qirada inuu dheeray jiray dheerayn uusan dheerayn salaadaha kale dheerayn uusan dheerayn salaadaha kaleu dheeray jiray sababtoo ah dadka khayr kalu markaas waa adkaysan karaan de qofka iyadoo la tixgelinaya dadka duqowshaha dadka oo tabarta daran dadka jireen mar kasta oo nabigu ka dardaarmay ooy waajib tahay in la tixgeliyo haddana waa waktiga dadku qalbigooda ugu nashaadka badan yahay waxaa la rabaa imaamku marka inuu ilaahay uga cabsado oo ku xisaabtamo duqowshaha inuu ma'muumiintana waxa la rabaa ilahay inay ka baqaanoo salaadooda ay ku dadaalaan inay jeclaadaan salaaddii nabiga inay u ekaato markaasaa miisaan sax u imaan karaa laakiin haddii la yidhaha si kasta dadka ha loo raalligeleeyo ma'muumiinta haddii lagu tujiyo waxa weeyaan qul acuudu birabbi lfalq aana dheeraysana markaas marka waxaa la rabaa dadku inay ogaadaan sunnadii nabiga inay sunnadii nabiga aayadaha lagu tujinaana sida axaadiis badan ku sugan waxa weeyaan waa diwaala almufasal waxa weeyaan juska ama xisibka mufasal suurat lqaafu ka bilowda mufasal suuradaha ugu dhaadheer suuradaha ugu dhaadheer kuwaasaa nabigu ku tuji jiray sal la ala marka aayaduhu inaysan dhaadheerayna markaas kuu soo baxeen aayadaha la arinaayo aayada dheerdheer maahayn sababtoo ah xadiis kala caddaynayda suuratulwaaqica oo kale inuu labada ragco ku tujiye nabigu sala allahu alay waslm inuu labada ragco oo subxiga ku tujiyo marka calaa kulli xaal aayadaha aan dhaadheerayn ilaa lixdan haddii uu imaamku gaarsiiyo ma dheerayn dheerayn lama yidhaah waxaa la rabaa ma'muumiintu inay samraan oo ay adkaystaan xolodhamay jiifeen oo ay ku raaxaystaan qur-aanka mar kastana imaamkuna waa inuu ka warqabaa dadka ka daba tukanaya duqowshaa dadka jiran danta dantale waa inuu asna la socdaa ويقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد